soomaaliya waxaa ka socda dabaaldegyo ku aadan guusha taariikhiga ah ee ay soo hooyeen xulka qaranka soomaaliya ee da-doodu ka yartay toddobiyo toban jirka oo sabtidan maanta ah guul ka soo hooyey ciyaarta bariga iyo bartamaha afrika soomaaliya waxay kaga adkaatay xulka south suudan saddex gool iyo hal gool wariyaha v o a ee arrimaha ciyaaraha mahad cali xidir oo ku sugnaa goob ciyaaraha lagu daawanayey ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
xulka qaranka toddobiyo toban jirada soomaaliya ayaa ku guulaystay koobkii ciyaaraha bariga iyo bartamaha qaaradda afrika ee sakaafa ciyaar adag oo ka dhacday garoonka magaalada adis abaabe ee xarunta dalka etoobiya ayay soomaaliya saddex gool iyo hal ku garaaceen xulka south suudan ayaa soomaaliya shan daqiiqo markii ay socotay ciyaarta waxaa gool ugu shubay wiilka mucjisada ka dhigaya bariga bartamaha qaaradda afrika ee cabdixaafid maxamed xulka qaranka dalka south suudan sidaan ayayna noqotay shucuurta kadib markii gool ay ku hogaamisay soomaaliya soomaaliya oo ciyaarta laga daba keenay islamarkaan hal iyo hal ka dhigay ayaa soomaaliya waxaa u suuro gashay in laba gool ay ka dhaleeyaan xulka tabarta yar ee south suudan taasoo keentay in daqiiqadihii loogu talagalay ay ku soo dhammaadeen saddex gool iyo hal oo soomaaliya kor ay u qaaday koobkii bariga ee bartamaha qaaradda afrika ee sanadkan lagu qabtay dalka etoobiya haddaba waxaan weydiiyey taageerayaasha xulka qaranka soomaaliya siday u arkaan guusha xulka qaranka soomaaliya
cabdiqaadir cali maxamuud oo ku magac dheer daadir una soo ciyaaray kooxihii kubadda cagta soomaaliya sida kooxda midnimo dekedaha elman iyo xulkii qarankaba waxaan ku faraxsannahay galabta inaan ciyaar fiican aan muujinay dhallinyaradeena under ka ay maanta muujiyeen ciyaar wanaag iyo inaan maanta ku guulaysano koobkii aan haminaynay muddo koobkii noogu horreeyey oo qaaradda afrika aan ka soo qaadno marka waan ku faraxsanahay inaan maanta aan noqono ambiyonka afrika ilmaha sabentiinka ah marka insha allah waxaan rajaynaynaa ilmahan insha allah inay ayagana sidaan iyo axsanaha soo socdo inay wax ka fiican insha allah qabtaan rajaynaa insha allah ka waran qaranka ciyaari jirtay iyo qaranka hadda maxaa farqi u dhexeey wallaahi wax faqri uma maxaa farqi gooni uma dhexeeyo laakiin waa waqtiyada kala duwanaa waqtigii aan dheelaynay waa waqtiyo toban shan sano ka hor ahayd maantana waa heer kala joogo macalinka soomaaliya wado oo nuur amiina macalin fiican oo xulka qaranka usoo dheeli jiray kooxihii yaqaano ciyaartoodii yaqaano ilmihii da'da yar aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan xulkayga qaranka arko oo koob qaadaayo waa markii ugu horreysay aan arko aad iyo aad ugu faraxsanahay dareenkayga lama qiyaasi karo goolka saddexaad markii leenlaha elinteeda dhulka gudaadinaysay waana khiiraysanaa guul soomaaliya waa loof
kadib markii ay dhammaatay ciyaarta soomaaliya iyo south suudan ayaa mar qura waxaa isqabsaday caasimadda muqdisho heesta calanka taasoo ka dhigan in soomaaliya markiid ugu horraysay ee kor u qaaday koob caalami ah oo laga ciyaaro bariga iyo bartamaha qaaradda afrika iyo guud ahaan dunida mahad cali xidir v o a muqdisho